baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maanta meel mariyey dhammaystirka dastuurka soo maray marxalado kala duwan xubnaha labada gole ee ayaasaaka subaxnimadii hore waxa ay iska xaadiriyeen xarunta golaha ee villa hargeysa kulanka ayaa waxaa soo xaadiray konton iyo afar mudane oo iskugu jira laba boqol toban iyo laba xildhibaan oo golaha shacabka iyo afartan iyo laba senatar oo aqalka sare ah gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa ku dhawaaqay natiijada codeynta ansixinta dastuurka isagoona ku dhawaaqay in ansixinta dastuurka ay cod aqlabiyada ay ku meelmariyeen konton iyo afar mudane koorumka golaha aqalka sare afartan iyo laba xildhibaan ayaa soo xaadartay fadhiga fadhida afartan iyo labadiiba waa ogolaadeen aqalka sare dhinaciis waa waa ansax dhinacoodii koorumka xildhibaanada soo xaadiray ee fadhiga fadhiya ee golaha shacabka waa laba boqol labaiyo toban xildhibaan laba xildhibaan diiday ma jiro xildhibaan ka aamusay ma jiro laba boqol labaiyo toban xildhibaana aqbal ku odaysay waana ansax sidaa daraaddeed dastuurkii afarkuulad waa ansax maasha allah si kastaba haatee dhammaystirka wax kabeddelka dastuurka ayaa qodobka ugu muhiimsan waxaa ka mid ah haykalka xukunka loo guurayo madaxweynaha ay shacabka soomaaliyeed ay si toosa u dooranayaan halka ra-iisul wasaaraha uu magacaabayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xisbiyada siyaasadda ayaa waxaa laga dhigay saddex xisbi siyaasadeed sidoo kalena xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa tiradooda laga dhigay siddeed iyo toban xubnoode